halkan waa waddada maka almukarama waa xilli dhexe oo habeennimo ah magaalada muqdisho inta badanna ganacsiyada waa la xiray laakiin meelaha qaar waa lagu caweynaya cadnaan maxamed ibraahim oo ah wiil dhallinyaro ah waxa uu shukaanta hayaa moota bajaajsiisa welina waa uu shaqaynayaa qorshihiisuna waa inuusan caawa seexan ilaa uu waagu baryo sidaasi ayuu soo ahaa sannado dhowra waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa u wareejiya habeenkii kadib markii fursado dhinaca suuqa ah uu uga muuqday waxaan shaqeeyaa habeenkii ayaan waxaan ka shaqeeyaa magaaladan arkeysa oo muqdishoah marka waxaa waaye habeenka waxa aan u doortayna waxaa ka mid ah habeenkii horta badna halkii qof labadii qof aa qaadi jirtaa lacaga fiican aa laga qabtaa lacagii oo maalintii bajaaja ah dadka kugu raacaan iyo habeenkii ay dadka tale ay bixiyaan isma lahan aniga hadda ii jeedid mootadan habeenkii ay ii sheegay steerinkeeda soo qabsanaa habeenkii oo dhan waa shaqeeyaa ilaa waagu uu ka bariyo marka waxaa waaye haddii dhallinyaradana hadda waa og tahay way jecel yihiin inay gaaraan oo xilliga dambe inay gaaraan haddaba haddaa ku gaari lahayd habeenkii jukaantii wax walba adoo shaqaysanayo ku gaaray helle dambe tan kale habeenkii waxyaabaa lagu doortay waxaa ka mid ah habeenkii lacagta la qabanaayo shan beri ilaa lix beri ma la qabanaayo waddada maka almukarama waxay ka mid tahay meelaha ugu saxmadda badan maalintii oo waxaa isticmaala gaadiid badan da'yar badan ayaa u arka inaysan abuuri karin dhaqaalo fiican haddii ay maalintii shaqeeyaan taasi beddelkeedana ay doorbidayaan guuraha habeennimo sida v o eda uu u sheegay ayuu maxamed ibraahim marka maalintii waa shaqeylaa maalintii jaamka iska badanna waa habeenkii habeenkii ubdashada habeenkii aa shaqeeyaa ilaa iyo todoba saac iyo manaas habeenkii jaam la'aan iyo iyo buuq la'aan aa ka doorta habeenkii taraafika marmanshiibiyana male marka saasaa ku doorta baabuurtan waa yaryihiin qaar qaar dhan waa la xereeyaa saasaa ku doorta habeenkii maalintii oo dareeyaa jaamka habeen jaam dhan ma arkaysid meelaa dhan waa firaaqo waa badanaa mootooyin la socdaanba
marka laga yimaado saxmadda waddooyinka iyo cidhidhiga gaadiidka ee muqdisho arrinta xiisaha leh ayaa ah in dhallinyaradan ay maalintii u arkaan inay dhici karaan khataro dhinaca ammaanka ah sidaasi darteedna ay door bidayaan shaqooyinka habeenkii ah habeenkii lagu dooran karo waaba aniga naftirkeyga aan ku doortay waxaa ka mid ah riski badan iyo daanjar badan ma leh oo magaaladan oo habeenkii arkayso waxaa waaye waa iska nadiif qaraaxay iyo askari iyo nin kale isqabsanayay meel habad ka dhexaysa aad ma maqlaysa adi habeenkii nadiif waay jawigeedana wuu degan yahay ku dhowaad siddeed saacadood oo habeenkii ay shaqeeyaan waxay dhallinyaradan sheegayaan inay soo gasho lacag ku dhow shan iyo soddon doolar taasoo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskoodaba
walaa qarashka oo habeenkii usoo gala badan habeenkii ilaa iyo siddeed saac ma la iska shaqeeyaa adi qarash ugu filan waa ka xaraysta habeenkii habeenkii wallaahi adi soddon ilaa iyo soddoshan waa ka qaataa habeenkii kale ilaa siddeed saac marka aan shaqeeyo waa ka qaataa meelahaan shaqaalaha iyo dabka iyo bakaaray taa waa aada marmar saabiyaan meelahaasaa ka shaqaystaa iyo waa beri habeenkii waxaan qaadnaa dadka damaashaadaayo iyo dadka oo shaqeeyaan oo badanna xitaa waxay u badan yihiin dadka oo damaashaada uga badan yihin habeenkii
bajaajtu waxay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan oo ku nool caasimadda soomaaliya waana isha dhaqaale ee qoysas badan oo ku nool muqdisho in habeenkii shaqadan guuraha ah ay dhallinyaradan qabtaan waxay muujinaysaa isbeddel tobankii sano ee ugu dambeysay ku yimid xamar cabdilcasiis barrow v o a muqdisho